waa hagaaga ciyaarta hawada nagala soconaysaa iyadoo maanta magaalada garowe ay ka hanbaxeen dhammaanba isimada s s c oo hogaaminayo garaad jaamac garaad cali ayaa wararkii u dambeeyey ay maanta deegaanadaasi hololay ka imanaya sheegayaan in ciidamo taabacsan maamulka somalilan ay gaareen deegaanka holhol iyo weliba tuulada tukarag haddaba goordaweyto ayaan khadka taleefonka ee laafcanood inkastoona isgaarsiin lahayn deegaanka shirku ka socdo ama ay xisadu ka tagan tahay ee holhol ayaan laafcanood goordaweyto waxaan kula xidhay taleefonka goob jooga ku sugan halkaasi oo isagu la socday siday wax u dhaceyeenba iyo wararkii u dambeeyey goob jooga ku sugan magaalada laafcanood ayaa tahay waxaad faahfaahin naga siisaa wararka ka imaanaya deegaanka holhol iyo tukaraad maxaa u dambeeya ad noo sheegi kartaa
wararka imika la helayo deegaanka holhol waxay sheegayaan in halkaasi sidaad loo socotaan bay tagan ciidamo laana oo gaadhaya ilaa wataa ilaa li ilaa lixdanki lixdan nika ah halkaa waxaa ku sugnaa isimada isisi dhammaan iyagoo uu haka uu ku yimid garaad saamac garaad cali oo isagu dib uga soo dhacay digitaanka holhol markii ay tagaan garaadadu meesha la yihahdo holhol waxaa gaadhay halkaasi ciidamadaas oo somaliland ka tirsan wararka imika ama helino kor dambe waxay sheegayaan waxaa magaalada yimid kaaligii garaad daamac garaad ismaaciil oo isaga ah qabanqaabiyaha shirka wararkaasi waxay dadkii la socday gaarigaas waxay sheegayaan in shirkii uu caadi u socdo halkaana waxaa tegay guddoomiyaha gobolka sool maamulka somaliland inqisimadii iyo guddoomiyaha iyo taliyaasha ciidamada somaliland ay wada hadleen waxay u sheegna in ay halkan mowqifka u yimaadeen ay gudanayaan ilaa laga gaadayo dadkii ay u yimaadeen meesha wararku saasay cali sheegayaan gaadigiina halkan bu kusugan yahay imikuu yimid magaalada laascanood sidaas bu wararku inu kusoo gaadhayaa cali adigu waxaa tahay goob jooga ku sugan laascaanood gaadhigii garataamac ay yimi ka yimid dhinaca hololan waad aragtay marka maxay dadku dad badan baa ku buuqsanaa sida wararku ay sheegayaan gaadhigaas oo tegey darawaliinta gaariga waday dadkii la socday maxay idin sheegeen iminka wararkii u dambeeyay haddaan su-aashaa ku weydiiya
darawalka gaariga mar dadku wax ka weydiinayeen gaariga horta markuu magaalada soo galay dadku aada bay ugusoo xooneen dadku wax warar kamay ahayn holhol iyo aagaasi shirka iyo ciidamada tegey darawalka wuxuu sheegay in uu imika ka yimid shirka shirkiina uu bilaabmay lana sugayo garaad jaamac garaad cali oo isagu xagga iyo meel kale u lexday shirkii u bilaabmay saxab samin u bilaabmay waxaana ilaa iyo labiiyo tobanka shin oo ka tirsan s c ciidamaduna wax nabadgelyo daro a meesha kumay soo kordhin inkastoo ay laga dareemeyn cabsi weyn oo shirka la joojinayaan iyo armaadeenayaan iyo waxyaabaha dadka ay ka dhex mariyeen marka dadkii la socday gaariga garaad jaamac garaad ismaaciil waxay sheegeen in shirkaasi u socday wax dhibana ay ka jirin meesha garaadadiina ay ku adkaysteen waxay shirkooda wadanayaan ilaa iyo inta ay ka gaarayaan dadka ay meesha u yimaadeen marka saasi sheegay dadkii gaariga la socday ama darawalkiiba xilligan imikayna wadahadalna waa goor habeena ilaa maantana laascanood adigaa joogtay dhinaca kale maxaad wararkan uga sheegi kartaa halka uu ku sugan yahay imika garaad jaamac garaad cali ah garaadka guud ee dhulbahante ma wuxuu isagu ulexday canibo ama u aaday mase ka horba markuu magaalada deegaanka hola tegay ayuu ka baxay garaadka guud xagee iminka wararka u dambeeyay isaga sheegana kusugan yahay dhulbahante
wararkana soo gaaray galabta ilaa iyo abaar labadii duhurnimo waxay sheegayaan in garaadku uu markii hore oo ku ay isla socdeen garaadyada kabacdi garaadka wuxuu yiri waan hakanaya anagu waxaan ku hakanayaa meel u dhow tuhrad ama boocaman kasoo laabanaya wararka qaar waxay sheegayaan inuu meel u dhow tuhrad tuulo u dhow uu ku hakaday dadna waxay sheegayaan inuu yiri waxaan kasoo laabanayaa meesha layihahdo boocame marka garaadyadii kale saasay hore ku tageen garaad jaamac imika wararka imika oo saacadda maqalka soo tukada waxay sheegayaan inuu ku sugan yahay meesha layaha sax dheer talyaankaasi warar kalena waxay sheegayaan warar kaloo fara badanna waxay sheegayaan tuulooyin u dhow sax dheer kari oo karmo iyo la yidhaahdo ayay u dhow yihiin ayaa u dhow yahay inuu garaadka joogo laakin wararka
adigu waxaa le ma jiraan warar rasmiya oo ka soo baxaya halka kusugay garaad jaamac dhinaca kale dan su-aalka la Ha, wa- kuweydiiyo een hor ho- meesha dhahdo deegaankeeda een sugarraq maanta ma waxaa ka dhacay iskahoorimaad mise ciidamo somaliland baa ina halkaasi gaaray halka maxaad war nooga sheegatayna
een ciidamo somaliland ayaa tegay meesha la yidhaahdo tukraq duleedkeeda may tegin magaalada may gelin ciidamo dadka darawaliinta wadada soo marta waxay sheegayaan in uusan uusan een ciidamada aysan gelin magaalada laakiin meel u dhow magaalada oo oo u muuqato hal kilomitr u jirto buundo oo magac leh ay ee, degeen ciidamadaasi halka ciidamadii puntland ama customkii magaaladan uu haawanayey ama ayna cid joogin wararkaas warar qabo oo xulaan ah